khudbad sannadeedkan oo ahayd ee tii lixaad ee madaxweyne siinaaya u jeediyey labadan gole tan iyo inta uu xilka hayay ayuu kaga hadlay toddoba qodob oo kale ahaa siyaasadda arrimaha dibadda wadahadallada somalilan iyo soomaaliya diiwaangelinta madaniga ah qiimo dhaca shilinka somalilan nabadgelyada maamul wanaagga iyo garsoorka iyo cadaaladda hadalkan oo socday in ka badan soddon daqiiqo ayuu kaga hadlay mowqifka somalilan ee xasarada ka dhex taagan dalalka carabta iyo waddanka iiraan isagoo cambaareeyey gubitaankii la gubay safaaraddii dalka boqortooyada sacuudi carabiya uu ku lahaa dalka iiraan islamarkaana taageereeye mowqifka dalalka jaamacadda carabtu ay ka taagan yihiin amaba ay ka qaateen arrinka waddanka iiraan waxaanu halkan ku cambaaraynayna balkii boosha xubaa ee lagu gubay safaaradda dalka sacuudi ku lahaa waddanka iiraan taasoo ahayd mid ka dhana milgaha diblomaasiyadda dunida kana soo horjeeda shuruuc caalamiga ah dibadda somalilan waxay si adag uga soo horjeedaa xasilooni darrada dalka iiraan ka wado mantaqada bariga dhexe iyo marin biyoodka badda cas dowladda somaliland waxay si buuxda u garab taagan tahay mowqifka ay ka qaateen dowladaha jabcadda carabta arrintan maruu ka hadlayay wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ayaa uu sheegay inay dardar gelinayaan wadahadalladaasi isagoo mar kalena ku celiyey in somalilan ay ka madax bannaan tahay soomaaliya islamarkaana ku eedeeyey soomaaliya inay somalilan ka wadaan waxa ugu yeedhay arrimo ka dhan ah nabadda iyo wadajirka somalilan waxaanu la soconnaa in madaxda dowladda soomaaliya ay gacanta kula jiraan arrimo ka dhana nabadda iyo wadajirka qarankan waxaanu ognahay inay soo abaabuleen kooxa ay ugu talagaleen inay khalkhal geliyaan nabadda iyo deganaanshaha somalilan islamarkaana carqaladeeyaan diiwaangelinta iyo doorashooyinka haddaba xaafadi waxay xaafad kale ugu wareegtaa waa xasarad sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa dalka soomaaliya inay xil iska saaraan xalhelidda dhibaatooyinka hadheeyey dhulkooda waxaan leeyahay u dulqaadan mayno faragelinta aad ku haysaan ciidda yada iyo calanka yaga cidina kuma xadgudbi karto xaqa aya ka tashiga dadka yaga iyo xurmada madax bannaanida dalka yaga xuquuqda asaasiga ah iyo xuduudaha jamhuuriyadda somalilan waa laba taabtaan diyaarna waxaan u nahay inaanu dhiig u daadinno dalka yaga hooyo iyadoo somalilan muddooyinkanba ay ka jirtay qiimo dhac ku imid lacagta shilinka somalilan kaasi oo saamayn ku yeeshay nolosha bulshada ayuu madaxweyne siinaanye maruu ka hadlayay sheegay inay suurtagelinayaan in si rasmiya wax loogu kala iibsado lacagta shilinka somalilan islamarkaana qiimaha sarifka oo hadda cagacagaynaya sideed kun ay bartilmaameed ahaana gaarsiinayaan lix kun oo somalilan shilin ah waxaan suurtagelinaya in lacagta shilinka somalilan noqdo cumlada rasmiga ah ee wax lagu kala iibsado waxaa waajiba in bulshada wax kala iibsataa ku kala iibsato ama wax isku weydaarsato lacagteenna dhammaan goobaha ganacsiga sida hoteelada dugsiyada waxbarashada suuqyada kala duwan sayladaha xoolaha iyo wixii lamida laba waxaa bartilmaameed inoo ah in qiimaha sarifka doolarka ee shilinka somalilan la gaadhsiiyo
madaxweyne axmed maxamed siinaaya ayaa khudbadiisan waxauu markii ugu horreysay kusoo hadal qaaday iibka hantida maguurtada ah ee dowladdu leedahay oo loo gacan geliyey ganacsato gaar ah islamarkaana keentay in xukuumaddiisa lagu dhaliilo ayuu ku dooday in sifo sharciga waafaqsan loo iibiyey dakhliga ka soo baxayna lagu daray miisaaniyadda qaranka waxaana fadhigan ku sugnaa xildhibaanada labada gole ee guurtida iyo wakiilada xubno ka mid a xukuumadda guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha xisbilxaakimka kulmiya qunsulka xafiiska dowladda turkigu ay ku leedahay magaalada hargeysa balse waxa iyagu aan ka soo xaadirin fadhigan hogaanka xisbiyada mucaaridka somalilan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa